fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee cawiyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga waxaana naga dhegeysan kartaan idaacadda f m-ka v o e-da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee hal eber toddoba dhibic lix megahartis barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan muruqmaalka qaxootiga ah ee ku shaqaysta gaardameerka oo ka sheekeyn doona duruufaha ay ku shaqeeyaan iyadoo uu aada u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah dhalinyarada qaxootiga ah ee ku barbaaray kaamka dhadhaab oo ka waramaya rajada ay ka qabaan inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo waxaan ka mareen xubintii shaksiga oo aan ku wareysan doono guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo oo ka sheekeyn doona soddon sano kadib nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab barnaamijka waxaa idila socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaana ku bilaaban doonaa haddii rabi qadaro muruqmaal badan oo qaxooti ah ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo waayaha nolosha ay ku qasabtay inay xooggooda maalaan ayagoo ka shaqeeya gaardameerada oo goobo ka baxsan xeryaha ka doonta xaabada dabka lagu shito iyo geedaha dhista ah ee inta badan ay qaxootiga ku dhistaan guryaha ay ku nool yihiin haddaba waa sidee duruufaha ay ku shaqeeyaan dadkan kareetooleyda ah ee ku jira xeryaha dhadhaab maxamed nuur jirow anigoo qaxootiga inta baan ku ileysanay xoola kale maanan qabin marka horena sida banaamij reebaadiyan iyo rimaalo isu dhex yeelnay duruuftii way iska adkaatay marka kareetooyin baan iska yargadanay tii hayadihii waa iska burbureen hadda wax lagu haya male waayahay maxamed nuur waxaad noo sheegtaa shaqadan wakhtigaad bilowday iyo dabcan marxaladii ku qasabtay inaad anoo yar baan bilaabay karata maxay gurtaa koontorbaan kale ma qaado motoor ma saarno waxay guraysaa qoryaha iyo geedaha qoynosho ku yaran waayahay maxamed waxaan kaa rabaa inaad sharaxdo halka aad u doontaan xaabadan ama qoryaha iyo muhiimadda ay u leeyihiin nolosha qoyskiina waxaa waay walaal meesha hadda u doona south jeer wey south jeer south jeer dhowr laba nacb waay xagga soomaaliya ay taashaa xagga kenyana u taashaa soomaali boqol maraa la soo boy geed kuma yaallo shub maa laga gura ma laho tiir waa laga gurta ma laho ilaa laba habeen baa daagamartis dul saaran tahay habeenkaa dadka saddexaad aad hooyni markaad soo noqoto aad soo noqotana waxaa loo soo galaa saddex habeen
waayahay adigoo intaas ku maqnaa duurka oo xaabadii ama geedihii soo guray suuq geyn ma ku heshaa oo markaad suuqa ku soo laabataan lacaga fiican ma ka heshaan maya abow mataqaan si walbaba mataqaanta horta waa anaha maashi waa iska qaxooti waayahay kareetadii qoryo ah ama xaabo ah imise ayaad iibisaan oo aad ku heshaan abo xaabada xamalayna lix habeen lix habeen xaabada udhexde waa kun iyo shan boqol waa lacag u dhiganta shan iyo toban dollar ha marka shan kun iyo shan boqol ciishadina waa iska qaali kiilii sokorta boqolaa lagadaa kiilii beriska sagaashan lagadaa mataqaanta qudaarta la rabaa adiga marka noloshaada inaad dhowrka dadkaas ku reebto oo saa nolosha ilmahan aad wax sorta u raadiso adigana aad ku noolata ayaan samaynaa haddii aan samayne intee la soo maribo meelaa la soo marto male soo jeer meeshaa geedi markay ku hareen deegaanki way reebeen waxay leeyiin deegaankii kii ila dhasho unka tahay markaa jidku arko u noolaado wuxuu ku dhaaba oodan deji haa maxaa yeele xoolihii maxay noo cunaan baa ladin soonaha soo jeer maxaad noogu soo duulaysin dalka haddaad adiga aad leedahay halkan soo deg halkan markaan soo dego wareer halkan markaan soo dego maxaad iskeeni
laba kun iyo toban iyo kowdii baan ka imaaday waddanka soomaaliya saacadda iyo hadda dhexdoodaan meeshan taagnaa maxaan nahay dad iska muruqmaal ahoo kareetaley baan nahay kareetadii annagu aan ku shaqaysanaynay nolosheedii wayna anfici weyday muxuu ahaa kareetadu maxaa lagu doonaa jaabo jaabada lagu doono way kala tahay dad muxuu ahaa siddeed iyo sagaal habeen buu soo dhaxaa dadna afar habeen iyo saddex habeen iyo buu soo dhaxaa dadka saddexda habeen iyo afarta habeen u koreen soo dhaxayaan ahayn lacagta naga soo gasho iyo qarashka aan qaadano unbaa isqiyaasan waayahay cabdirashiid waxaad sharaxdaa marka aada safarka aadaysaan qaabka u diyaargarowdaan iyo dabcan adeegyada ee muhiimka idiin ah inaad qaadataan adeegyada muhiimka noo ahe aan qaadano biyaan qaadanaa biyaha aan qaadano maxaa noogu yar ee kareetadii lix jirigaan toddoba jirigaan baan qaadanaa raashinka aan qaadano sankorto waa inay muxuu ahaa kiilo ama laba kiilo la qaato beriid hadday noqoto iyo hadday muxuu ahaa ay noqoto joogo ay noqotaba shan kiilaa la qaadanaya xoolihii marka annaga wixii aan qarashka aan u galnay markaan baxayno intaas aan qaadanayno deen baan ku qaadanaa deenta aan ku qaadanay markii aan muxuu aan imaano baan ninkii aan ka qaadnay buu naga rabaa markaan imaano xoolihii intaas aan ku maqneen markaan imaano markay u badan tahay laba kun baan alga gadaa waa lacag u dhiganta labaatan dollar labaatan dollar bay u dhigantaa marka qaal shan iyo toban kun iyo shan boqol bay bay naga gadmaysaa meeshaas markaa ilmihii baa na sugahayo maxaa na sugahayo muxuu ahaa dameerkii aan wadanay noolashiisii baa na sugahayo waxbarashadii iskuulkii ama dugsigii wixii oo dhanba ilmihii annagayna sugahayaan noloshaa cariiri bay ku jirtaa aad iyo aad cariiri bay kujirtaa adigoo waa dareemi kartaa lacagtuu deenta loo qaatay ee nolosha loo qaatay duurka lagu aaday intay dhan tahay baan kuu sheegay ee ilmihii sugahayey baad aragtaa nafleyga waxa la wado nafleydii wixii la siinhayay baa ku jirto laba kun baa u korayso kun iyo shan boqol qaalibka baana la garaa meeshaa marka maxay kaa tusi kartaa noloshaas ayada inay cariiri ay ku jirto iskama joogi kartid marka qaar maxaan dhahaynaa war socodkeenna ma dhanno ee aan iska joogno haddana duruftaa kuu diidi inaad joogto oo ilmahaas intaad duurka ku maqan tahay aabbow duurkuu naga jiraa intaa keli baan u dhimanaynaa xoogsadan qaxootiga ee ku shaqaysta gaara dameerada ayaa maalmo badan ku maqnaada baadiyaha fog iyadoo badankood ay deemi ku sii qaataan cuntada ay cunayaan iyo kuwa ay qoyskooda ku dhaafeen
way jiraan waa dee adduunku maxaa weye tallaabadii la qaadaba ninba ninbaa wax ka sugahayo annagu mar ilaahayna baxsanhaya way jirtaa laakiin qaalibka markaan ka soo qaado rag baa jidadka baa teganteeg u taagan deegaanka e oo aana ogoleen yani dhirta inay hor loo dhex galo oo wax laga gura aana ogoleen marka taas ayada ee aad baan ugu dhib qabnaa annagana naftaan hayso meeshaas ayada meelaan ka joogayna ma aha maalin ayna banjaraynin male maalin ayna raashinka naga naga go-aynin male dameerahaaba muxuu aha waddanka markay tagaan way fakan hayaan arradii ay ku fakan hayaan noloshaadii nolol ma haysatid kareetadii meeshii bay kaa jirtaa meel aad ku cararayso ma laha marka qaar muxuu ahaa halkaabay baashu gelaysaa marka meeshaas aad iyo aad muxuu ahaa dhibaato weyn baa nooga haysan aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdirashiid cali keenaan oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab dhinaca kale xoogsadan ayaa la kulma culaysa dhinaca cimilada ah iyo cilado soo wajaho gaadiidka ay adeegsadaan waxaana xilliyada qaar waxyeello u geysta haleeqyada duurjoogta ah sida masaska iyo abeesooyinka taas oo waxyeello xoogan u geysata dadkan xoogsatada ah ee ku shaqeeya gaaridameerada
xasan ibraahim baa la yidhaahaa way dhacdaa daraad baan hadda aniga ka imaaday nin baa ila socday ninkii ila socday gobolka qoraxda markay dhacday oo maxaa ku koraa kariitooyinka hoos aan saaxanay dameerihiina aan xiranay baa nin masguduud ninkii labaad ila jiray uu qaninay okay marka waxaan ku wacaa male waa maxaa ku dhahaa mobilka wuxuu iga ahaa dabla-aan buu dabla-aan buu iga dhacay markuu ninkii la qaniinay ilaa habeenkii o dhan baa ninkii la walbaharahayy oon xanuunka la qaybsanahayy waaga markuu beryey waa cararay tuulaan aaday okay tuuladaasaan qaylidhaan u geeyey ninkii maxaan ku idhaahaay meesha iyada aheyd baa islaamkii gaari baa lasoo qaatay taleefon iyo ciddii baa lala xiriiray taleefoonyadanay dansanaaba batili aan u helnay reerkii baan sidii oola xirinay ninkii meesha baa laga soo qaaday gaari damaarkii uu waday ninkii intaan la daba gudoomaynay dameerihii waa iska fakadeen okay anigii keligey iyo dameerihii iyo kareetooyinka oo doorka yaalla baa isku soo harnay marka meelaan u qaylin male deegaanka haddaan ninka dadka uga dhawaaqay dameer baan kula raadinaynaa kuma dhahayaan okay duruufahaas oo kale way jiraan kareetada kaa banjari adi cilado weyn baa ku qaban oo markaa iyada ina wax iska sahlanne weyn markaad imaado oo shaqadii aad ka imaado ama bambadii ha ahaato ama leebadii ha ahaato ama dhacankii ha ahaado iyo caruurtii bishii iyo markay isdhexgalgalaan iyo ninkii dukaanka aad ka qaaday oon kuu kala go-oynin oo daruurtana ay kuu kalifayna afriiqi dabka la saaray deen iyo deeq wixii lagu soo qaaday cunug aabaw caanamaa ku dartid baa layska kaa dhihi ma cabbi karo raashinkii sidaas oo kaleeto haddii suugo ama u lahayn ama koosaar ay lahayn ilmo ka qaadi ahayo oo saaxanaya jirta abow koosaar aw abow awey maxaan ku idhaahaye yaa jiro sidaada darteed baa ciyaalkii intaan ka maqannahay lagu seexin aabihiinba shaquu jiraa raashinka qaxootiga aan ka qaadano naguma filno naguma filno boqol kiiba sagaashan naguma filno waayeel baa jiro ama maamo ha ahaato ama ha ahaato aabbo ama cunug yarba ha ahaado saddex jir ama laba jir ama maxaan ku dhahay hal sano jir ma raashin ma cuni karo raashinka adag ma cuni karo duruufyo iska adag oo na way jiraan dadka culays baa iska haysta marka
dhegeystayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa noo soo socda sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cismaan xaaji aadan guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo waxa uu ka hadlayaa xaaladaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab laba iyo soddon sano kadib iyo rajada ay dadka soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaabi ka qabaan dalkoodii hooyo iyo weliba dalkan ay ku nool yihiin ee kenya waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada muddada dheer ku qaatay xeryaha qaxootiga oo ka hadlay jacaylka iyo hiliga ay u qabaan inay dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan waa haddii uu dalku dego oo ay nabad waarta ka dhacdo aan ku bilaabay dhegaystayaal cabdulaahi cismaan guddoomiye ku-xigeenka xerada ifo waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladaha dhabta ah ee nololeed ee ka jira xeryaha dhadhaab laba iyo soddon sano kadib qaxootiga dhadhaab oo uu xeryaha ugu bishay sanadkii saddex iyo soddonaad ayuu sheegay inay kala duwan yihiin qaxootiga muddada dheer xeryaha ku qaatay iyo kuwa cusub ee hadda uun xeryaha soo gaaraya ayna leeyihiin baahiyo kala gaara
xeradan qaxootiga ifo waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii anigana waxaan imid kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa iga soo horreeyey dadka imaaday sagaashan iyo kowdii dhaqaalayari hadda baryahan dambe na soo food saartay iyo hay-adihii oo runtii naga sii jeedsaday oon wax hadda faa'iido ahoo la taaban karoo ay noo hayaan oo badan aanan jirin marka laga reebo laakiin annagu alxamdulilah nabadgelyaannu u degannahay xerada qaxootiga ifo baana ku noolnahay annaga iyo ilmaha annagiiba aad baa umahadsan tahay dadka ku dhegaysanaya bal waxaad u sawirtaa sida ay tahay xaaladda nololeed ee dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada ifo marka la fiiriyo dee dad caadiyahoo degan oo iska noloshoodu ay iska normal tahay baan nahay laakiin waxaa jira dad wakhtiyada dhexe soo galay iyo dad haddeertan soo galay sanadkan iyo sanadkii kale ka horreeyey soo galay baa jira dadkaasi waa dad baaba ah oo carruurihii xitaa ma aragtaay ay nafaqadarro iyo ma aragtaay xanuunno ooga dhammaanayaan annaga laakiin qaxootiga annagii hore waxaad moodaa inaan noloshaannadu ay ma aragtaay ay dhaanto kuwan waana waxaa weeye waxbaa naga dhiman oo noloshaannadu sidii la rabay ma aha laakiin qaxootiga hadda soo gelahaya aad baan u dhaannaa marka naloo fiiriyo haddii aad isbarbar dhigto sida ay noloshu ahayd markii la asaasay xeradan sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii iyo maanta oo la joogo labada kun iyo saddex iyo labaatan maxaa farqi ah oo u dhexeeya xilligaa iyo hadda isbarbardhigga kow maagi aan soo gelayna kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii iyo hadda haddaan dhaannaa dad badan baa maaragtay dad u dhoofay oo meesha nolol ku haysta dad badan baa wax ku bartay dad badan baa maadi iyo diiniba ku bartay dad badan baa ilmahoodu shaqeeyaan marka wax la isgarab dhigi kara ma aha haddaan ka fiicannahay falilaahi alxamdu laakiin xilligii iyada ahaa ee ahayde xilligii iyada ahayde aanu dhib ka qabnay dad waktigaasoo kale la mid abaa hadda kaamka degan oo weliba baaba aho naga sii xun baa degan hadda waxaa xeryaha idinku dhashay sanadkii saddex iyo soddonaad maxay tahay rajadiinna iyo filashadiinna ku aadan sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka maxaa rajaynaysaan sanadkan khayr baanu rajaynaynaa n runtii dee arday badan way noo qalin jabinaysaa oo qaxootiga ma aragtaay n degan ardaydaas inay shaqooyin helaan oo horumar iyo badhaadho ay gaadhaan waanu rajaynaynaa waxaa kaloonu rajaynaynaa sanadkan cusub annagu haddaanu qaxootinnahay waxaanu aad ma aragtaay u xiisaynaa buufiska ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo rasatalmentiga waxaan rajaynaynaa boqolkiiba konton inay sanadkan rasatalmenti ay helaan oo meelaha dibadaha ma aragtaay aanu aadno oonu soo xamaalanno oonu soo shaqaysanno annagoo dhaqaala wadanno waddanka annagii aan dib ugu soo noqonno soomaaliya waanu rajaynaynaa soddon iyo laba sanaanu qaxootigan degannahay wakhti xaadirkan waxaanu ka rajaynaynaa inta buufiska aan helin inay dowladda kenya sharci siin doonto oo la qaramayn doono oo la deegaamayn doonaanu dowladda kenya ka rajaynaynaa dee taa hadday dhacdana magaalooyinka waaweyn iyo caasimadahaanu gelaynaa xirfadaanu leenahay waanu ka shaqaysanaynaa taana waan rajaynaynaa dalkii soomaaliya ee aad ka soo qaxdeen oo aad ka soo maqreedeen laba iyo soddonka sano maxaad ka rajaynaysaan maxay tahay rajadiinna ku aadan soomaaliya iyo isbeddel inuu ka dhaco suurtogeliya inaad dib ugu laabataan waxaa kalooanu rajaynaynaa dowladdaanadii soomaaliya inay ma aragtaay dhammaystiranto insha allahu tacaala colaadda ilaahay ka bixiyo dowlad ummaddeeda kaafida ay noqoto oo aan waddankii dib ugu noqonnana waan rajaynaynaa oo annagoo weliba soomaaliya dadka hadda u maqanee waxbartay waa annaga qaxootiyada ah marka inaanu dowladda ma aragtaay aanu jagooyin ka qabanno oo aan waddanka ka shaqayno waxaan dekana qabin annaga qaxootigaa jira waxaan soomaaliya dembi ka gelin oon aan dad laynin oon dad ma aragtaay aan la dagaalamin annaga qaxootiyadaa jira annagu si nadiifaan kusoo qaxnay si nadiif ana waan ku noqon doonaa waxaana rajaynaynaa annagoo soomaalinimadu ay nagu weyntay inaan waddankii ku noqonno oon dibudhiska waddanka aan ka qayb qaadanno iyo horumarinta dalka haddii dadka ku dhegaysanaya aad u sheegto baahida ugu badan ee maanta ay qabaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga markaan horta lamber kow aan ka soo bilaabo annagu sidaan kuu sheegnayba laba qaybood baan nahay qaxootigan cusub ee waayahan dambe sanooyinkan dambe soo gelahaya iyagu wax walbay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin raashin tayale bay u baahan yihiin in fidhannadii loo furo oo raashinkii nafaqada lahaa la siiyay u baahan yihiin in wax walba in laga caawiyay u baahan yihiin waa ziro baan dhihi karaa runtiina hadda waxaabaad moodaa waayahan dambe shuban biyoodkii hadda maaragtaay qaxootiga saameeyeyna inuu aad carruurta u baabiyey baad u malaysaa oo dadkii hoy iyagoon lahayn meelaha ay degan yihiin biyo fiican aan lahayn roobabkii da'ayba meelaha ku da'aybay carruurta ku dadabaalato ma aragtaay musqulo la'aanna way ahaayeen marka saxaradii bannaanka la dhigahayay iyo biyihii iyo waxbaa isgaadha carruurihii way ku dadabaasheen afkoodii iyo calooshoodii bay gaadheen sidaasay shuban biyood badan oo ugu dhacay oo qaar ay ku dhammaadeen marka dadka iyagaa awalan waxaan codsanaynaa in heltiboosyo looga furo meesha ay degan yihiin in biyogelin loo sameeyo in fidhanno loo furo nafaqa celin loo sameeyo dadkaasi ay noloshoodu zirooga tahay waxaanu codsanaynaa in ma aragtaay si degdega il naxariisle loola soo gaadho marka annaga ka dadka annagii hore ahaan waxaan jeclaan lahayn runtii macallimiinta iskuulaadka dhigta in naloo tayeeyo oo ma aragtaay waxa afka qalaad lagu yidhaha salariga ama mushaaraadka in loo kordhiyo sifa ay macallimiintu ma aragtaay waxbarashada tayadeeda ma aragtaay ay u kordhiyaan runtii dhinaca waxbarashada macqabaddaa ka jirta macallimiinta xeryaha ka howlgala waa macallimiin dhalinyaro qaxooti ah marka maxay u baahan yihiin macallimiintu oo ay tahay in laga tayeeyo macallimiin fiican baanu haysanaa macallimiin aad u wanaagsan oo aanan ma aragtaay macallimiinta dalka kenya weliba ugu qaalisan baan ma aragtaay yaan haysanaa oo soomaali ah oo ah carruurtaannadii oo wax noo baratay oo ilaa heer jaamacadeed iyo ilaa heer secondary ba ma aragtaay ka baxay waxa caruurtii marka annaga aan dhalla ee macalimiinta noo ah ay wax dadkii la bari la'yihiin waa dhaqaalo daro macalin dhan ayaa wuxuu qaadanayaa ma aragtay wax yaroon macno lahayn oo toddoba kun sideed kun ilaa sagaal kun oo lacag kenya ah taana waxaa weeye seven days nolosha qoyskiisa ma kaa ma ma kaafido gudoomiye maaha macalimiinta oo keliya ee shaqaale badan ayaa u shaqeeya qaxootiga oo la dhaho incentive staff lacag yarna qaata marka kuwaa kale madha iyagu ma rabaan ama uma baahna in wax loo qabto ama wax loo kordhiyo sidoo kale waxaan ma aragtaaye aan codsanaynaa isbitaal baa noogu yaalla xerada qaxootiga efo isbitaalka annagaasi wax daawa'a ma leh dhakhaatiirtu way ku yar yihiin inta yare ciyaalka annagii qaxootiyadee ma aragtaaye caafimaadka ka shaqeeya neeraska ana iyagana dhaqaala darray runtii la ildaran yihiinoo waxaa weeye sida macalimiinta iskuulkaoo kalena iyagana mushaaraad fiican aynan qaadanin waxa macalinku qaato oo kale ayay qaataan waa waxaan boqol dollar gaadhayn ama ama sideed toddobaatan dollar buu macalinkii iyo ninka neeraska qaxootiga ay qaataan toddobaatan dollar weliba kasii yar marka maxay kaafinayso ma jiraan waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo deeqbixiyayaasha iyo u n-ka iyo dhoonaas inay dadka lacagaha u kordhiyaan si shaqada ay si waafi ay noogu qabtaan ayaanu ka codsanaynaa kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cismaan xaaji aadan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxa uu marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan cabdulaahi weheliye cashuur waa mid ka mid a dhallinyarada fanaaniinta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in sanadkan cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay filayaan ka dhallinyaro ahaan in dalkan martigeliya ee kenya uu siiyo fursado ka badan kuwa ay hore ugu haysteen xeryaha qaxootiga gaar ahaan dhinaca socdaalka oo qof walba oo qaxootihi uu ka hadlayo gaar ahaan dhinaca socdaalka oo uu ka hadlayo qof walba oo qaxootihi ayuu sheegay inuu rajaynayo in sanadkan dowladda kenya ay xal u keeni doonto waxaan filanaynaa wax badan baan ka filanaynaa siiba dowladdan hadda martiga martida aan u nahay haddaan refuji nahay dowladda kenya wax badan ayaa isbedeli doona insha allahu sida aan ka filanayno alyankan aan dhadhaab aan la dhaafi karin oo haddaan bulshadiis soo dhacsan lahaaba maarata dhadhaab aan dhaafi karin in alyankeyga aan ku socdo madaxweynaha kenya horta middaasaan ka codsanaynaa waana salaaman yahay madaxweynaha waddankan kenya ah sida walaalnimada iyo quruxda ay nagu soo dhaweeyeen dowladda kenya aad baan ugu ugu mahadsan yihiin geesta kale dadka soomaaliyeed ayuu u rajeeyey inay la yimaadaan isfaham heshiis iyo waxwadaqabsi suurtogeliya in uu dalku gaaro nabad iyo barwaaqo dowladda hadda jirta ayuu xusay inuu u rajaynayo inay wax badani u qabsoomaan si ay ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo ay u qabaan hilow iyo xiiso badan cabdulaahi oo hadalkiisuu u badnaa waano iyo hogo tusaale inuu u dirayo dadka soomaaliyeed ayaa hadalkiisa ku soo afmeeray hees ducaah oo uu dadka iyo dalka soomaaliyeed ugu ducaynayo allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi madaxweynaha soomaaliyan aad baa u salaamaya xasan sheekh maxamuud
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan mar kale ka bixin aan dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
aad u mahadsan yahay axmed dheere saaxiibayaal haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
inkastoon istirdaao ilow inkastoon adkaystoona musnaa inka badan intaa ma hoodi karo inka badan intaa ma hoodi karo ha inkastoon istirdaao ilow inkastoon adkaystoona musnaa inka badan intaa ma hoodi karo inka badan intaa ma hoodi karo adiguna sidaanahay waad ogtahay aniguna sidaa tahay waan arkaa urugadan yaan isku eeganaa adiguna sidaanahay waad ogtahay aniguna sidaa tahay waan arkaa urugadan yaan isku eeganaa intaan aawada keli ooyinaa hadna aad dartay welbayn lahayd intaan aawada keli ooyinaa hadna aad dartay welbayn lahayd laysku urursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana laysku urursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana intaan aawada keli ooyinaa adna aad dartay wiilmayn lahayd intaan aawada keli ooyinaa adna aad dartay wiilmayn lahayd isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana ereygaga kululway ammaan majogaaga qudhiway ayaan wanku aamine axdigeenna dhowr wanku aamine axdigeenna dhowr ereygaga kululway ammaan majogaaga qudhiway ayaan wanku aamine axdigeenna dhowr wanku aamine axdigeenna dhowr indhahayga deeqay iyahow ayahaa naftayday iyahow sidan ku ahaa manta iyahow
daan dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo idinkaga imaanayay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkeena cabdisalaan salas iyo axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhegeystayaal dhammaanteen ba waxaa idinku dhaafaynaa intaan dib u kulmi doona barnaamijkan barnaamijka xiga nabadgelyo aad dartay wilmayn lahayd intaan aawada keli ooyinaa adna aad dartay wilmayn lahayd isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana uno intaan aawada keli ooyinaa adna aad dartay wiilmayn lahayd intaan aawada keli ooyinaa adna aad dartay wiilmayn lahayd isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana intaan aawada keli ooyinaa hadna aad dartay wilmayn lahayd intaan aawada keli ooyinaa hadna aad dartay wilmayn lahayd isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana isku ursamaanaa edin la'aan inagoo isjecelnay silaashana